iyadoo ay si sidotarayaan walaaca laga muujinayo jiritaanka dowladda federaalka ee waxaa aad u soo badanaya siyaasiyiintu waxgaradka ka hadlaya taagdarida haysta dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheikh cabdifataax xasan faarax oo ah gudoomiyihii hore gobolka hiiraan ayaa sheegay in dowladda federaalk ay daciiftay islamarkaana ay wajahayso xaalado kala duwan oo halis ku ah jiritaankeeda waxa uu tilmaamay in xilligan la jooga aysan dowladda federaalka dhab ka wad ahayn dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka daciifanaya dowladda ayna ku fashilantay ololodagaaleedka ay usoo hindiseen reer galbeedka
dagaalka lagaga soo horjeeda argagixisada marxalado badan uu soo maray guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka iyo dowlad goboleedyada waagii waxay soo maraysay maraaxil oo wuxuu ahaa dagaalku waa la lagdamayay dagaalna waa lagdam rag kalema adka waa kale il helaalisha dagaalkana waxaa barbar socda dagaal kale oo siyaasadeed ay iskula jiraan siyaasiyiinta mucaaradka dadka ah iyo mucaafadka iyo kuwa mucaafadka laftigooda oo dowladda ka mid ah iyo caqabado kale oo wadanku u waajahayo kuwo dhaqaale ay ka mid yihiin kuwo arrimo bulsho ay ka mid yihiin waxyaabahaasoo dhan waxay ka dhigeen dowladda maaratay hash wax ahoo maaratay isheeg aada xarag galay oo daciifiyey qaabka loo wajahaya dagaalka laftirkiisa dowladdu haykalka dowladdu saddexuu ka kooban yahay levelka sare iyo levelka dhexe iyo levelka hoose levelka go-aamada qaadanayaan oo maaratay isheeg ku saabsan dagaalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waa dad maarata isheeg waa ka go-an tahay dagaalka go-aanadaas ay soo qaadanayaan levelka dhaxaa laga rabaa inuu levelka hoose u fasiro meeshaasaa qalad ka jira sida aniga aan filaayo keenayana inuu daciifiyo si kastaba haatee tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaday dagaalada safmareenka ee ka dhanka shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa sii xoogeysanaya quus laga qabo dowladda federaalka iyo dabarga-o ku socda iyadoo muddooyinkii dambe ay reer galbeedka sheegayeen inay haadaanta ka sii hoobanayso xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho